بsم الlh الحمd للh ثناء للh ثم الصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عليه وsلم رb clمna minه ma jhlna وذkrna minه ma nsina waa casharkii labaad kitaabka allu'lu walmarjaan fiima اtafaqa calayhi shaykhaan albukhaariyu wa muslim baabul amri buu baab yahay amrid lays amrayo biliimaani billaahi ilaahay oo la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa iyo wa sharaa'ici diini diinta sharaa'icdeeda iyo waducaa'i yeerid ilayhi kaas xaggiisa loogu yeero dadka loogu baaqo xadiidu ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi ina wafda cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodii lamaa atawu nabiya nebiga markay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi manil qowmu qoomku waa kuwama ow amase nebigu wuxuu yidhi manil wafdu wafdigani waa kuwee qaaluu waxay yidhaahdeen rabiicata reer rabiicaanu nahay qaala wuxuu yidhi nebigu marxaban soo dhoweyn baa u ahaaday u ahaatay bilqowmi qoomka ow bilwafdi wafdiga hayra khazaayaa walaa nadaama hayra khazaayaa xaalay yihiin kuwa adilaayoo liita keyrkood oo kuwa hoogay keyrkooda walaa nadaamaa xaalay yihiin kuwa nadaamaa qoomamooda keyrkood faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah inaa anagu laa nastadiicu ma awoodno an naatiyaka inaan kuu nimaano ilaa fi shahri alxaraami bisha xurmada leh mooyaane waa bilaha xurmada leh wa beynanaa annaga iyo wa beynaka adiga dhexdaadana haadal xayu qoyskaana degan oo min kufaari mudara reer mudar gaaladooda ah fa murnaa nebi allo waxaana amrdhaa biamrin amar biamrin amarna amar arrinna amar amarkaasoo faslin kala baxsan oo cad nuqbir bihi u waraneen amarkaas man waraana kaasoo nuqbir bihi aan u warano man waraana ama nuqbir bihi u waraneen man waraana duulka naga dambeeya oo wanadkhul bihi ljanna jannana aan ku galno wasaaluuhu nebiga waxay weydiiyeen canil ashribati sharaabyadii bay wax ka weydiiyeen fa amarahum biarbacin afar arrimood ayuu markaas nebigu amray wa nahaahum can arbacin afar arrimoodna waa ka reeba amarahum wuxuu amray biliimaani billaahi ilaahay rumayn la rumeeye waxdow xaalow keligii yahay qaala nebi wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan mal iimaanu billaahi waxdah ilaahay keligii la rumeeye waxa looga jeedo qaaluu waxay dhaheen allaahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi nebigu shahaadatu an laa ilaaha ila allah ilaahay maaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin wa anna muxamadan rasuulullah rasuulullaahi muxamedna inuu yahay macnaha nebi muxamed rasuulka ilaahay inuu yahay iyo wa iqaamu salaati salaada oogiddeeda wa iitaau zakaati zakada bixinteeda iyo wa siyaamu ramadaan ramadaan soomideeda iyo wa an tucduu inaad bixisaan min almaqnami qaniimada alkhumusa shan meelood meel taasaa loogu dara afartii arrimood iyo tanoo mid shanaada loo sheega wanahaahum can arbacin afarna waa ka reebay canilxantami jelxaddii ama ashuunkii inay isticmaalaan wadubaa-i dubadii iyo quluucdii ubbadii wanaqiiri naqiirkii geetimireedka salkiisa geedkii laga qoreeyey weelkii laga qoreeyey wey iyo walmusafati kee musafadka ahaa ee la dhaleeyey rubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaya almuqayari ee la qayiray oo qaarka waxa la yidhaahdo ama laamigoo kale la mariyey wa qaala wuxuu yidhi ixfaduuhunna xafida wa akhbiruu bihinna arrimahan u sheega man waraa'akum dadka gadaalkiina akhrajahu lbukhaariyu fii kitaab iliimaan markaas markii dambe weelashan waa la nasakhay afartan weel ee ka bilaabanaya xantamka oo aashuunkaas iyo jelxadaasa iyo inta ka dambaysa waxaa la yidhi weelkaad doontaan wax ku isticmaala laakiin wax wax ka waalinaya ha isticmaalinina baabu ducaa'i ba u baab yahay yeeri dadka loogu yeerayo ila shahaadatayni labada shahaadatayn iyo wa sharaaci lislaami islaamka sharaa'icdiis xadiidu ibni cabaas ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama lamaa bacada mucaadan radia allaahu canhu nebigu markuu mucaad u diray cala alyamani qaala wuxuu yidhi nebigu inaka taqdamu ducada waxaad u gelaysaa calaa qowmin oo ahli kitaabin ama calaa qowmi ahli kitaabin qolo ahlu kitaab ah qoom baa u gelaysaa ahlu kitaab ah calaa qowmin oo ahli kitaabin falyakun ha ahaado awala maa tadcuu waxaad ugu yeerayso hum iyaga kan u horeeya ileyhi xaggiisa maaga cibaadatullahi ilahay cibaadadiisa faidaa carafullaha ilaahay markay gartaan fa akhbirhum markaa waxaad u sheegtaa ana allaha ilaahay qad farada calayhim inuu ku faral yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii yowmihim wa leylatihim maalinkooda iyo hameenkooda faidaa facaluu salaata salaada markay sameeyaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha ilaahay qad farada calayhim inuu ku faral yeelay zakaatan zako min amwaalihim ka ahaato laga qaadayo wa turaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana lagu celinayo fa idaa adaacuu bihaa zakada hadday adeecaan fakhud minhum zakada ka qaad wa tawaqa iska ilaali karaa'ima amwaali nnaasi dadka xoolahooda teeda wanaagsan neefka ay jecel yihiin oo ama u caana badan ama u muuqaalka wanaagsan ama hidihiisa iyo dirtiisa ay jecel yihiin kaasaan idinka qaadayaa hadhihin ama neefkay cayiliyeenoo ay magaranaysaa ay kobciyeen neef zakada bixinaya mar hadday keeneen isaga ka aqbal akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi zakaat baab ibni cabaas xadiidu ibni cabaas baan leeyahay ana nabiya sala allahu caleyh wasalam bacatha mucaadan nebigu mucaad ayuu diray ilalyamaniba u diray faqaala wuxuu yidhi nebigu ittaqi iska ilaali mucaadow dacwata almadluumi qofka la dulmiya habaarkiisa haddii qofka xoolihii la yidhaahdo neefkaas soo bixi oo neefkaas uu yahay neef lagu dulminayo waxay noqonaysaa arrin xadguduba habaarka iska ilaali fa innahaa iyada leysa ma ahanin beynahaa habaarkaas dacwadaas qofka la dulmiyey iyo baynallaahi ilaahay beynkiisa xijaabun xijaabuma dhexeeyo toos baa ilaahay u aqbalaya akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lmadaalim baabulamri buu u baab yahay biqitaali innaas waxaa lays amrayaa dadka la dagaalankooda in lala dagaalamo xataa yaquulu ilaahay ka dhahayaan laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah xadiidu abi bakrin wa cumara ayb qaala abuu hureyra wuxuu yidhi lamaa tuwufiya rasuulu llahi sala allahu alay slm nebiga ilaahay markii la oofsaday uu dhintay wa kaana abuu bakrin abuubakrna ahaaday oo la doortay radiallahu canhu wa kafara man kafara ciddii kufriday ee kufrido min alcarabiya faqaala cumar baa yidhi radiallaahu canhu kayfa tuqaatilu nnaasa dadka see ula dagaalamaysaa abuubakarow walxaal qad qaala rasuulullaahi nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquulu ilaahay ka dhahayaan laa ilaaha ila allah faman qaalahaa qofkii yidhaahda kelimadaa sharafta badan faqad casama waa ilaaliya minii aniga xaggayga maalahu maalkiisa buu iga ilaaliyey iyo wa nafsahu naftiisa dhiigga in la daadiyo ilaa bixaqihi mooyaane islaamnimada xaqeed wa xisaabuhuna cala allaahi wey faqaala abuubakar baa yidhi wallaahi la uqaatilanna la dagaalameen oo la dagaalameen man qofkii faraqa kala geeya bayna salaati wazakaati salaada iyo zakada iskaga qiyaastay qofkii kala geeya waa la dagaalaya fa ina zakaata zakadu xaqulmaali maalka xaqiisi weeye wallaahi low manacuunii hadday iga manciyaan oo ii diidaan canaaqan ceesaan xar qoor dheer ah kaanuu ay ahaayeen yu-adduunaha kuwa u guta ilaa rasuulilaahi nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam laqaataltuhum waa la dagaali lahaa calaa mancihaa diididdeeda iyo mancinta ay manciyeen neefkaas ay nebiga u dhiibi jireen hadday aniga ii diidaan booskii nebiga ayaan dowladdii ka maamulayaa waa kula dagaalayaa diididda ay diideen qaala cumar baa yidhi radiallaahu canhu fawallaahi baan ku dhaartay maa huwa shanigu ma ahayn ilaa an ra'aytu inaan arkay mooyaane an qad sharaxa allaahu ilaahay inuu u sharxay sadra abiibakrin abiibakar laabtiisa radiallahu canhu lilqitaali dagaalka inuu la dagaalamo nimankaa sakada diiday baa ilaahay qalbiga abuubakar u sharxay fa caraftu waxaan ogaaday annahu kaasi alxaqu dagaalkaasi inuu xaq yahay cumarna markaasuu ka haray akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi zakaat baabu wujuubi zakaat xadiidu abi hureyra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa inaan la dagaalamo xataa yaquulu ilaahay ka dhahayaan laa ilaaha ila allah waman qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah faqad casama waa ilaaliya mina aniga xaggayga nafsahu naftiisii iyo wamaalahu maalkiisa ilaa bixaqihi mooyaane wa xisaabuhuna cala allah ayuu ahaado xisaabtiisuna ilaahay ba ahaato qalbiga haddii uu ka rumaysan yahay iyo hadduusan ka rumaysnayn annagu qalbigiisa jeexi mayno ilaahay baa og waxa qalbiga ugu jira akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi iljihaad xadiidu ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala nabi wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa inaan la dagaalamo xataa yashhadu ilaahay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah wa yuqiimu asalaah wa yu'tu zakaah salaada oogayaan sakada bixinayaan faidaa facaluu daalika markay sameeyaan casamuu minii waxay xaggayga ka ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigagoodii iyo wa amwaalahum dhiigoodii la daadin mayo xoolahoodana la qaadan mayo ilaa bixaqi lislaami wa xisaabuhumna cala allaahi bahaat akhrajahu lbukhaariy baabu daliil buu baab yahay calaa sixati islaami man qof islaamnimadiis asixiddeeda mankaasoo xadarahu lmowtu mowt kusoo xaadiray dhimasha kusoo xaadirtay maa lam yashrac intuusan qofkaasu gudagelin fi nasci siibidda nafta laga siibayo intuusan weli gaarin wa huwa nascigu algargaratu waa qarqarada waa dhunyariska wa naskhi jawaazi listikfaarina waa baab istikfaarta banaanaanteeda nasakhidda la nasakhay istikfaartii awal banaanaan jirda in loo istikfaar dalbo lilmushrikiina gaalada waa la naskhay waaga hore gaalada loo dembi dhaaf dalbi jiray waa la naskhay wadaliilina waa ubaab daliil calaa ana man maata qofka dhinta cala shirki gaalnimo ku dhinta fa huwa isagun fii asxaabi iljaxiimi inuu yahay walaa yunqiduhu min daalika walaa yunqiduhu kana badbaadin mayo min daalika arrinkaa iyo jaxiimadaas shay-un shay ka badbaadin mayo shaygaasoo minal wasaa'ili wasaa-isha la sameeya ka mid a wax kasta iyo wasiilo kasta oo uu isku dayo u sameeyo ka badbaadi maayo kama badbaadinayso xadiidu lmusayib ibni xasin qaala wuxuu yidhi lamaa xadartu markaa lamaa xadarat markay kusoo xaadirtay abaa daalibin alwafaatu dhimashadii jaa-ahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahi baa u yimi sala allahu calayhi wasalam fawajada cindahu wuxuu nebigu ka helay abaa daalib agtiisa abaa jahl binu hishaam iyo wa cabdallaahi bin abi umaya binu lmuqiira qaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam liabi aalib yaa cami adeerow qul waxaa dhahdaa laa ilaaha ila allah dheh kelimatan kelimad dheh kelimadaasoo ashhadu laka aan markhaanti kaco bihaa kelimadda cind allah faqaala abu jahl baa wuxuu yidhi iyo wa cabdullaahi bin abi umaya waxay dhaheen yaa abaa daalibow atarqabu ma waxaad nacaysaa can millati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisa mayaa hadda maanta nacaysaa ha dhihin kelimadaas towxiidka ha ku dhawaaqin saasay iyana dheheen falam yazal rasuulullahi nebi maxamed kama zuulin sala allahu calayh wasalam yacriduhaa calayhi inuu u bandhigayo kelimadu towxiidka wa yacuudaani labadaa nin ay soo celinayaan bitilkal maqaalati oraahdaa iyada ah ay abidaalib ku soo celinayaan xataa qaala abuu daalib ilaa uu yidhi aakhira maa kallamahum wuxuu kula hadlay wixii ugu dambeeyey huwa ninkan abidaaliba calaa millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisii ayuu dul haystaa oo saaran yahay oo ku sugan yahay waabaa waadiida abuu daalib an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah wou diiday faqaala rasuulullahi baa yidhi sala allahu alayh wasalam amaa wallaahi baan ku dhaartay laastakfiranna laka la astakfiranna laka kuu istikfaar dalbeen abi daalibo maa lam unha canka intaan laga kaa nahyin intaan la ii diidin istikfaartaas inaan kuu dalbo waa kuu wadayaa ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiinaya faanzala allahu tacaala ilaahay baa kusoo dejiyay fiihi dhexdiisa aayadda ah maa kaana lilnabiyi al aaya waa aayaddaas maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu nebiga uma ahaan iyo kuwa iimaan kale inay u istikfaar dalbaan an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurba qaraabanimo kuwa u saaxiibaba ha ahaadeen min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim mintay u caddaatay dabadeed inay ahlu naar yihiin suuratu towba boqol toban iyo saddex aayaddaa wey akhrajahu lbukhaariy baabu man buu baab yahay laqiya allaha ilaahay la kulmay biliimaani iimaanku la kulmay walxaal huwa hayru shaakin fiihi mid shakisan keyrka uu yahay qofkii ilaahay iimaan kula kulma man qofkii laqiyallah ilaahay la kulma biliimaani kula kulma walxal huwa kayru shaakin fiihi uu yahay dakhala aljannata buu gelaya wa xurima cala naarina waa laga xarimaya xadiidu cubaadata radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man shahida qofkii qira laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadana cabduhu warasuuluhu inuu yahay wa ana ciisa nabi ciisana cabdullaahi warasuuluhu inuu yahay wa kelimatuhu nabi ciise ilaahay kelimadiisa inuu yahay kelimadaasoo alqaahaa ilaa maryam maryam intii ka ah ilaahay xaggeeda u riday wa ruuxun inuu yahay oo minhu ka ahaaday waljannatu waaye xaqun wannaaru xaqun jannada inay xaq tahay naartuna xaqta waaye adkhalahu llahu ilaahay wuxuu geliyaa aljannata jannada ayuu geliyaa ama jannadii waljanna wa ana aljannata xaqun wannaara wa ana naara xaqu xad markaas wannaaru xaqun adkhalahu llahu ilahi wuxuu geliyaa aljanna calaa maa kaana maca maa kaana waxa ahaaday lala qabo oo min alcamali ah wax allaal wixii camal ah oo miciisa ah iyadoo lala qabo wasaada axadu rijaali sanadi sanadka rijaashiisa mid ka mida wuxuu ziyaadiyey jannadau gelayaa wuxuu gelayaa jannada min abwaabiljannati athamaaniyati jannada albaabadeeda sideeda xaggoodu ka gelaya ayuhaa shaa mid waxa weye mid allaale tow doono albaabadaas ayuu ka gelayaa ti allaale tow rabo akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi alambiyaa baabka yaa ahl kitaabi laa taqluu fi diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq xadiidu mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal baynaa ana anigu radiifu nabiyi sala allahu calay wasalam aan ahay nebiga fangalkiisa daabadu nebiga saaran yahay aan gadaal aniguna ka saarnahay laysa beynii wa beynahu xaalusan aniga iyo nebiga u dhaxayn ilaa akhiratu raxli kooraha aakhirkeeda iyo gadaalkiisa mooyaane faqaala wuxuu yidhi nebigu yaa mucaad qultu waxaan idhi labeyka ku ajiibay rasuula allahi rasuulka ilaahayo wasacdayka kuu degdegay uma saara saacata nebigu waqti buu socday uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad qultu waxaan idhi labeyka rasuula allahi wasacdayka uma saara saacatan buu socday uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad qultu waxaan idhi labeyka rasuula allahi wasacdayka qaala wuxuu yidhi hal tadri ma garanaysaa maa xaqullaahi ilaahay xaqiisu waxau yahay calaa cibaadihi addoommadiisa dushooda ugu xaqa qultu waxaan idhi allaahu iyo warasuuluhu baa aclam qaala wuxuu yidhi xaqullaahi ilaahay xaqiisa calaa cibaadihi uu ku dul leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaano walaa yushrikuu bihi shay-a waxba aysan ugu sharig yeelin uma saara saacata nebigu waqti buu socday uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaadu bna jabal qultu labeyka rasuula allahi wasacdayk qaala wuxuu yidhi hal tadrii ma garanaysaa maa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda wuxuu yahay cala allahi ay ku leeyihiin idaa facaluuhu markay sameeyaan qultu waxaan idhi allaahu iyo warasuuluhu baa aclam ku ogaal badan qaala wuxuu yidhi xaqu lcibaadi addoommada xaqooda cala allaahi ilaahay ku leeyihiin ilaahay waxba waajib looguma leh waa tafadul iyo ixsaan ilaahay addoommada xaqa uu isku dul saaray inuu siiyo allaa yucadibahum ilaahay inuusan cadaabin weeye subxaanahu wa tacaala akhrajahu lbukhaariy waxa weye dadka iimaanka ku dhintay oo wanaagsan oo ahlu daacada ah kii xataa hadda cadaab la geeyo oo isyaan inta la yimid laga gooyana lagu waarin maayo mar hadduu ahlu iimaan yahay xadiidu mucaad radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi sala allahu calay waslm nabiga fangalkiisa calaa ximaarin dameer dushiis nebigu saarnaaba anna gadaal ka saarnaa dameerkaasoo yuqaalu lahu cufayrun cufayr baa la dhihi jiray faqaala wuxuu yidhi yaa mucaad hal tadrii ma og tahay ma taqaan xaqallaahi ilaahay xaqiis calaa cibaadihi ugu xaqa wamaa xaqulcibaadi addoommada xaqooda wuxuu yahay calalahi ku leeyihiin qultu waxaan yidhi allaahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi fa ina xaqallaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi an yacbuduuhu inay caabudaan weeyo walaa yushrikuu bihi shay-a way taa weeyeen wa xaqa alcibaadi wa ina xaqa alcibaadi addoommada xaqooda calallaahi ay tafadul gu leeyihiinna anlaa yucadiba ilaahay waa inuusan cadaabin man axad laa yushriku bihi shay-a ilaahay aan waxba ugu sharig yeelin ilaahay aan waxba ugu sharig yeelin ayb qultu waxaan idhi allah yaa rasuula allah faqultu yaa rasuula allah afalaa ubashiru bihi nnaas xadiidkan maanan dadka ugu bishaaraynayn qaala wuxuu yidhi nabigu laa tubashiru ha ugu bishaarayn oo fayattakilu ay markaa itikaashaan oo isku labaan camalko isku hal- isku halleeyaan isdhahaan bishaaradaas keliya idinku filan ay isdhahaan akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi iljihaad xadiidu anas bni maalikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed walxal mucaadun mucaadna radiifuhu oo yahay fangalkiisa cala raxli kooraha qaala wuxuu yidhi yaa mucaad nebigu yaa mucaada bna jabal qaala wuxuu yidhi labeyka yaa rasuula allahi wasacdayka qaala wuxuu yidhi yaa mucaad qaala wuxuu yidhi mucaad yaa labeyka yaa rasuula allahi wasacdayka talaatan saddex jeer baa nebigu kusoo celceliyey saxaabiguna u jawaabay qaala wuxuu yidhi maa min axadin axad ma jiro yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah sidqan saadiqan min qalbihi ama sidqan rumayn darteed min qalbihi ilaa haddii la helo isagoo addoonka saaqiray qalbigana ka aaminsan ilaa xaramahu llahu ilahi wuxuu ka xarima cala naari qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi afalaa akhbiru bihi nnaas dadka ma waana u warramayn bishaaradan oo fa yastabshiru ay ku bishaaraysaan qaala wuxuu yidhi idan markaas yattakilu waa itikaalanayaan ee ha u sheegin wa akhbara waa warramay bihaa bishaaradan iyo xadiidkan mucaadu mucaad baa warramay cinda mowti dhimashadiisa agteeda ta'ahumaa ta'ahum waa maxay isma garanaysaa dembi ka cabsasho dembi isku xukumid ka baqideed ee tajanuban weeye ka dheeraansho canil ismi wuxuu ka baqay inuu xadiidkaa la dhinto oo dembi ka raaco markuu sii dhimanayay buu sheegay akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi ilcilmi baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowmin karaahiyata an laa yafhamu baabkaas ku sheeg baabu bayaani cadadi shucabi liimaani iimaanka laamihiis tiradooda la cadaynayo wey iyo waafdaliha shucabta midda ugu fadliga badan iyo waadnaaha midda ugu hooseysa xadiidu abi hureyra radi allahu canhu can nabi sal alla alay wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucbatan lixdan iyo dhowr laamood weeye walxayaau xishoodkuna shucbatu min aliimaani xishoodkuna waxa weeyaan waa qeyb iimaanka ka mid a akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi iliimaan xadiidu ibni cumar ana rasuul llahi sala alla alay slam mara nebigu wuxuu soo maray calaa rajulin oo min al ansaari nin reer ansaareed ah walxaal huwa ninkaasi iyo ciduu akhaahu walaalkii waaninayo filxayaai xishoodka oo leeyahay xishood baa kula tegay xishoodka iska daah tirada badan faqaala rasuulullahi baa yidhi sala allahu aleyh wasalam dac ka tag hu ninka ninkaa xishoonaya iska daah fa ina alxayaaa xishoodku min aliimaani buu ka mid yahay akhrajahu lbukhaariy xadiidu cimraan ibni xuseyn qaal qaala nabiyu sal alla alay slam alxayaau xishoodku laa yaatii lama yimaado ilaa bikhayrin wanaag mooyaane akhrajahu lbukhaariy baabu bayaani tafaaduli lislaami islaamka kala- kala sarayntiisa ayuu baab yahay caddayn la caddaynayo iyo wa ayi wa ayi umuuri umuurtiisa mideeda afdalu is- ugu fadliga badan islaamka arrimihiisa kan u sarreeya ugu fadliga badan ilaa khasaaisha islaamka waa kala sarreeyaan xadiidu cabdillaahi bni camrin ana rajulan sa'ala annabiya sala allahu calayh wasalam nin baa nebiga weydiiyey ayulislaami khayrun islaamka khisaashiisa keebaa u khayr badan qaala wuxuu yidhi nebigu tudcimu dacaama dacaamkaa quudinaysaa wa taqra'u salaama salaam baa ku dul akhrinaysaa calaa man carafta qofkaa garato waman lam tacrif iyo kaadan garan akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi muusa radia allahu canhu qaal qaaluu yaa rasuula allahi ayu lislaami afdal qaala wuxuu yidhi man salima almuslimuuna muslimiintu qofkay ka nabadgalaan min lisaanihi carabkiisa iyo weyadihi gacantiisa akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi liimaan baabu ayu lislaam afdal baabu bayaani khisaali man wuxuu baab yahay caddayn la caddaynayo qof khisaashiis mankaasu itasafa ku sifoobay bihinna khisaasha wajada inuu qofkaas helay xalaawat aliimaan baabu bayaani khisaali man itasafa qofkii ku sifooba bihinna khisaasha wajada inuu helay xalaawat aliimaan khisaasha caddaynteeda baabkii lagu sheegayo halkaasaa lagu caddaynaya xadiidu anas can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi halaathun saddex man qofkii kuna fiihi dhexdiisa ay ahaadaan wajada wuxuu helay xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisa kow an yakuuna allahu ilaahay inuu ahaadayo warasuuluhu axaba ileyh mid la kalgacal badan yahay mimaa siwaahuma wixii ka soo haray labadooda waa inuu ilaahay rasuulkiisa ka jecel yahay wa an yuxiba almara qofka waa inuu jeclaado laa yuxibu xaaluusan u jeclaanayn ila lilahi ilahay darti mooyaane wa an yakraha waa inuu qofku naco an yacuuda inuu ahaado fil kufri gaalnimo ama an yacuuda inuu ku noqdo fil kufri gaalnimo hadduu awal gaalnimo soo maray qofku kamaa yakrahu soo u nacayo an yuqdafa fi naari naar in lagu tuuro akhrajahu lbukhaariyu fi kitaab liman baabu xalaawat liman baabu wujuubi maxabati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maxabadiisa wujuubkeeda in la jeclaado nebiga agsara in ka badan min alahli ehelka jacaylka la jecel yahay walwaladi ilmaha jacaylka la jecel yahay walwaalidi waalidka jacaylka la jecel yahay iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaan xadiiu anas hada xadiiu anas qaala qaala nabiyu sala alla alay slam laa yuuminu axadukum xataa akuuna ilaa aan ka ahaanayo axaba ileyhi mid looga kalgacal badan yahay min waalidihi waalidkii dhalay wa waladihi ilmihiisii wanaasi dadka ajmaciina dhammaan wax kasta waa inuu nebiga ka jeclaado caleyhi salaatu wasalaam akhrajahu lbukhaariy baabu daliili calaa ana min khisaali liimaani iimaanka khisaashiisa inay ka mid tahay baabkii lagu sheegay weye daliilkeeda an yuxiba qofku inuu jeclaado liakhiihi walaalkiis maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay oo min alkhayr ah wax wanaag oo khayr ah oo naftiisa la jecel yahay caafimaad iyo maal iyo awlaad iyo wanaag oo dhan waa inuu isaguna maaratay walaalkiina la jecel yahay xadiidu anas can nabi sal ly slm qaala wuxuu yiri laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih laa yuuminu ma rumayn axadukum midkiin xataa yuxibu ilaa u jeclaanayo liakhiihi walaalkii maa yuxibu linafsi naftiisa wuxuu magaransa la jecel yahay akhrajahu lbukhaariy baabulxafi ba u baab yahay boorin laysku boorinayo calaa ikraami iljaari dariska karaamayntiisa iyo wadayfi martida iyo wa qowlilkhayri khayrka ku qowlidiisa ow amase haddaan khayr lagu qowlayn lusuumi samta aamus laasimidiisa iyo wa kowni daalika kullihi kaa dhammaantay ahaanshihiisa min al iimaani inuu ka mid yahay intaas baa laga hadlaya xadiidu abi hureyra qaal qaala rasuul lahi sal alla alay slm wuxuu yihi man kaana qofka ahda yuuminu mid rumaynaya billaahi ilaaha iyo walyowmi alaakhiri falaa yuudii yousan dhibin jaarahu deriskiisa waman qofkii kaana ahda yuuminu mid rumaynaya billaahi ilaaha iyo walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waman kaana qofka ahda yuuminu mid rumaynaya billaahi ilaaha iyo walyowmi alaakhiri falyaqul khayra khayr ha ku qowlo ow liyasmut amba ha aamus akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi ladab baabu man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falaa yuudi jaarah baabkaasu ku wariyey xadiidu abi shureyx alcadawiy qaala wuxuu yihi samicad way maqashay udunaaya labadeyda dhegood samicad waxaa maqashay udunaaya wa absarad waxaa aragtay caynaaya labadayda indhood xiina waqtigii takallama nebi nebigu ku hadlay sal alla alay slm xadiidkan dhagahaygu waa maqlayeen indhahayguna waa arkayeen faqaala wuxuu yihi nebigu man kaana qofkaada yuuminu mid rumaynaya bilaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhir qofkii rumeeye falyukrim jaarahu deriskasa ha karaameeyo waman kaana qofkaada yuuminu mid rumaynaya billaahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri falyukrim ha karaameeyo dayfahu martigiisa jaa-isatahu abaalmarintiisa macnaa waxa weye martiqaadkiisa iyo sooridiisa jaa-isatahu saa loo kordhigo qaala wuxuu yidhi wamaa jaa-isatuhu maxay tahay yaa rasuul allah qaala wuxuu yihi yowmun iyo waleylatun waa habeen iyo maalin wadiyaafatu martigelyaduna halaathatu ayaami weye waa saddex maalmood famaa kaana wixii ahday waraa daalika qofkii martida hadduu saddex beri kabacdi joogo fa huwa kaasi sadaqatun caleyhi waa wax lagu sadaqaystay martigelye maaha waman kaana qofkii ahday yuuminu mid rumaynaya billaahi ilaahi walyowmi alaakhiri rumeeye falyaqul khayran khayr ha ku hadlo ow amase liyasmut ambaha aamuso oo aamusa la yimaado akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi aladab baabu man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falaa yuudi jaarah baabkaas ayuu ku wariyey wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab wa ilayhi almarjicu walma'aab وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين